xaafada garsoor ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa laga sameeyey ololo nadaafadeed oo iska kaashanayeen dowlada hoose ee gaalkacyo iyo ururada ka shaqeeya arrimaha nadaafadda ololaha nadaafadeed ayaa waxaa lagu banaynayay wadooyinka xirnaa iyadoo wadooyinka laga jaraya geedka loo yaqaano garanwaaga agaasimaha arrimaha bulshada magaalada gaalkacyo cabdiqani maxamed iyo qaar ka mida bulshada magaalada gaalkacyo ayaa ka warbixiyey ololaha nadaafadda ee laga sameeyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug sidaan ognahay waxaa bilicda magaalada iyo wadooyinkaba dhib badan ku haya geedkaana geedyahuudka geedyahuudkana sidaan ognahay wuxuu ka baxaa boosaska bannaan dad kale boosaska bannaan waxaan mataqaanaa u soo jeedinaynaa inay boosaskooda ka shaqeeyaan oo ay ka jiraan geedyahuudka booskana nadaafaddiisa ay ka shaqeeyaan sida gurigooda ay uga shaqeeyaan nadaafaddeeda inay boosaskana uga shaqeeyaan geedyahuudka ka jiraan qashinka ka guraan haddii kale bilac xumo buu u soo jiidayaa deegaanka sidoo kale degmadu qorshe ayay mataqaanaa kasoo dejin kasoo qorshe ayay ka leedahay boosaska bannaan waaxda howlaha guud ee dowladda hoose waxaan u soo jeedinayaa inay bilowdo canshuurta dhulka bannaan oo boos kasta oo ku yaalla degmada gaalkacyo lix bilood ama sannad ay ugu dhacdo canshuur joogtaha ugu dhacdo sida midda guryaha iyo ganacsiga ku dhacdoo kale aad iyo aad baa u mahadsantihiin
aad iyo aad ba waxaan ugu mahad celinaynaa qolada degmada maayirka xogayaha agaasimayaasha arrimaha bulshada oo runtii iyo dhallinyarada waxaan leenahay dhammaan cid kastoo hawshaa nagala qaadaqaadatay way mahadsan yihiin waa u mahad celinaynaa dadweynaha waxaan ka codsanaynaa maadaama geedka la jarayo geedyahuudka yahay uu ku wada yaallo biyaanateero ciddii biyaanateerkaasi wax ka noqoto walow aan ka taxadarayno haddana inayna dhib u arag ee hadhow ay meeshooda xirtaan markii geedka laga jaro bilicda iyo amni ahaan xataa xaafaddan waa ogtihiin amni ahaan waa waa lagu dhexyeelayaa dumarka markay adeeganayaan waxaa soo gasha tuugada geed yuhuud iyo tuugana waa walaalo ma kala tagaan marka walaalayaal waxaa ini leeyahay anoo ku hadlaya afkiinna iyo afka magaalada gaalkacyoodba inaad nagala qayb qaadataan hawshaa iyada ah aad gacan nagu siisaan ololahan ayaa qayb ka ah ololo nadaafadeed ay wadeen muddooyinkii dambe ee maamulada puntland iyo galmudug ee ka shaqeeya magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug kaas oo la ogon lahaa sidii la isaga kaashan lahaa nadaafadda magaalada iyo sidii sare lagu qaadi lahaa amniga maadaama geedyuhuudku ka mid yahaa meelaha amni xumadu ay ka dhashaan